bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaa inoo suurta gashay inaan waraysi la yeelanno waaliga wilaayada islaamiga banaadir sheekh muuse cabdi calaale sheekhana marka hore soo dhowow waa dhowahay walaal jazaaka allah khayr sheekh muuse maanta muqdisho waxaa ka dhacay dhibaato hor leh oo murtadiinta u geysteen shacabka caasimadda maxaad kala socotaan arrintaas bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin walaalo waa la soconnay dhibaatada dhacday maanta maarata dhibaatada dhacdana ma aha mid maanta bilaabatay waa muddo dheer mid soo jiitamaysay laakiin aad moodo in marba mar ka dambaysa ay arrintu kasii maaratan xumaanayso sidii maaratan ay ahayd oo aad moodo marka in shacabkii oo dhanba nin walba godkiisa ay biyo ugu soo galeen waxay ku bilaabatay marka hore waxa la yidhaahdo danta guud iyo dhulka caamka iyo dhulka dowladdu leedahay iyo in la dhaco oo ummadda soomaaliyeed ka dhexeeyey laakiin maanta waxay maraysaa in nin dadkii shaksiga ahaa oo maaratan dhulkooda ayagu deganaa boqolaalka sano oo iska dhaxlay oo ab iyo ab iska soo gaaray in maanta la dhacayo la barakicinayo maaratan dhiigoodiiyo dheeftoodiiba la bannaysanaayo oo loo adeegsanayo ciidamada kala duwan oo hubaysan oo maarata milatariga iyo nooc walba iyo boliis iyo haramcad iyo jin iyo jaan aan loo kala harin iyo nabad sugid oo xoog dadka lagu muquuninayo oo wax la dilay iyo wax la barakiciyey iyo wax la dhaawacay ay dadka ay naqdeen waa arrinaan aad iyo aad aan uga xunnahay oo aan aad iyo aad maarata yani aan uga qayraysannahay runtii xaqiiqatan wax dhacay wax maarata yani damiirka qofka maarata yani uu aqbali karo caafimaadka qaba ama islaamnimadu ay ku jirta ma aha waa tahay waa halkee degmooyinka ay cadowgu dhulboobka kula kaceen maanta walaalow degmooyinka xamar horta degmo aan aan dhulkeeda la boobin maarata hore uma jirin dhul badanaa lasoo boobay laakiin hadda yaakshiid iyo kaaraan iyo meesha la yidhaahdo dhulka hadda ugu dambeeya maanta yaakshiid iyo dhulkaas ahayd iyo kaaraan waxaa ka horreeya maalmihii dhaweyto waa beri yani marka waa isku xigxigaan dhulkaas waa beri iyo maarata yani xamar jajabaa laga soo bilaabay meesha la yidhaahdo meesha la dhihi jiray buula wekiyo waa dhulkii xamar laga aasaaso ugu horreeyey waxay ka mid tahay waa beri degmooyinka ugu horreeyey oo maarata yani xamar laga sameeyey ka mid tahay oo xilligii ingiriiska iyo xilligii talyaaniga xamar sidaad ka warqabtaan aad og tihiin talyaaniyaa gumaystay talyaaniga ingiriisaa ka qabsaday ingiriiskii haddana laga qabsado talyaaniga ku soo noqday yacni intaas marxalaha lasoo maraya degmooyinkii jiray oo dadku ay deganaayeen ayaa maanta la leeyahay maarata ayaa la boobaya oo la dhacaya soo ma jeedid marka waa waxaa weeyaan waa waa marxalad aad iyo aad u culus oo aan la malay karin maarata waxa maanta dhacaya sheekh muuse murtadiintu waxay rasaas nool nool u adeegsanayeen maanta shacabkii ka dibadbaxayay dulmigaas maxaa khasaare ah oo shacabka ka soo gaaray walaalow shacabka khasaaro weyn ayaa soo gaaray waxaa la barakiciyey oo la baabiiyey guryahoodii iyo dhulka ay maarata deganaayeen boqolaalka sano oy iska soo dhaxleen oo qofba qof ay ka dhaxashay ay ku noolaayeen ay ku dhaqnaayeen waxaa maarata yani dhintay dad tirabeel ah waxaa la dhaawacay dad tirabeel ah wax loo aaba yeelay oo maarata yani dadkaas loo reebtay ma jirin waxaa loo isticmaalay awooddii ciidan oo dowlado loo isticmaali lahaa ayaa dadka shacabkaaha masaakiintaha marastaaha ayaa loo isticmaalay marka waxaad moodaa dadkana inay sidii falastiin camal oo yuhuud la dagaalamaysa inay dhagax tuurayaan ayagana marat beebe iyo maarata yani iyo cabdibele iyo dhashiike iyo qoryaha waaweyn oo hubka loo isticmaalayo marka arrin aad iyo aad fool xun ayaa meeshaas maarata maanta ka dhacday oo aan aad uga xunnahay kana tacsiya inaan dhibka dadka soomaaliya soo gaaro waa tahay waxaa la arkayey sheekh muuse maanta diyaaradaha turkida oo argagaxgelin ku sameynayey shacabkii bannaanbaxayey maxay tahay sababta arrintaasi ka dambaysa turkida iyo dowladda hadda meesha ka dhisan waxay sheer ku yihiin boobka iyo dhaca ummadda soomaaliyeed iyo hantida guud iyo midda gaar ahaaneed waxaad ogtihiin turkigu tobannaan sano ka hor ayaan anagu ka digayno lehen war turkigu ha la iska fiiriyo waa xaaladiisu maarata wuxuu wado laakiin dadka soomaaliyeed waa ku sirmeen maarata macaawono iyo gargaar iyo waxbaan qabanayaa ayuu maarata nagu soo galay laakiin waxaa soo baxday wejigiisa dhabtaha ayaa maanta soo muuqday khayraadka dalka ayuu boobay dekadiiu qaatay oo ogtihiin kumanaan kun oo shaqaale ah oo ka shaqaysanayo naftooda ku maareynaya in hal maalin laga dareeriyey oo isagu la wareegay eeraboorka uu la wareegay oo maalin walba shaqaalihii soomaalida laga eryaa oo maarata yani turki iyo dad isaga uu keensaday ay maarata yani ay la wareegayaan ee, waxaad maarata maqlaysaan sh- ee, shidaalka iyo batroolkii dhulka soomaaliya ku jiray macaadinta inuu isagu qaadanayo leeyahay boqolkiiba shan ayaa soomaalidu leedahay marka waxaad moodaa dowladda meeshan ka dhisan iyo turkiga cilaaqada ugu weyn oo ka dhexaysaahi waa boobka iyo dhaca ummadda soomaaliyeed mid guud dan guud iyo dan gaara intaba Mhm.
marka waa waa wax isku xiran hadda ciidamada maanta ee dadka la dagaalamayay oo maarata yani shiikiyaalka iyo beebayaasha watay waa ciidamadii uu to- soo tababaray turkigu waxaa intaas sii dheeraaday maanta oo maarata yani arrinta maarata yani la yaab kale ay noqotay in diyaaradihii turkiga ayay maar dul heehaabayaan iyagoo dadkii shacabka ahay oo masaakiinta ahay oo qaxayay cabsi Mhm.
gelinaya markay dadkii is- inay isdifaacaan ay isku dayeen oy dhagax tuureen oo Mhm.
awood maarata yani wixii ee, yacni ay la soo baxeen waxay heli kareen dhagax tuur iyo wax lamid ah oo dadka ay maar dagaalameen oo la- maar xabadaynayo in haddana loogu daro dadka ay dhiiradeen in haddana diyaaradihii ca- maar turkiga oo maarata hawada ay ka carqaladeeyeen ayagoo dadka Mhm.
cabsiinaya oo joog hoose ku socda Mhm.
si dadku ay maarata yani u cararaan ay u niyad jabaan oo ay maarata yani marka waxaan dhihi karnaa waa heshiis ka dhexeeya nimankan riddada ah oo meesha hadda mas-uulka ah iyo dowladda turkiga waa arrin ay heshiis ku yihiin waxay heshiis ku yihiin khayraadka dalka soomaalida oo guudna in la dhaco midda gaar ahaaneed oo dadkana in la qaato Mhm.
arrintaasay ku bahoobeen waana wax hadda sidan muuqdaa su'aal ka dhan Mhm.
marka turkigu yani isagoo gargaaraan wadaa iyo ummadan maarata samatabixaha lahowna soo galay Mhm.
laakiin maanta meesha ay marayso waa la arkaya nin walba ay maarata soomaaliyeed waa u jeedaa Mhm.
ninay ka dahsoon tahay ma jiro Mhm.
khayraadka dalka oo maarata yani eh, dhulka ku jiray iyo Mhm.
midkii badda ku jiray iyo midkii bariga yaalay ayuu qaadanaya Mhm.
Eh, dowladda meesha ka dhisan oo riddadaana wuxuu ku taageeraya iyaduna waxay dhici karto inay dhacdo uu ku gocansiinaya marka waa dad heshiiyey Mhm.
oo maarata dowladda turkiga iyo dowladda hadda meesha ka jirta oo Mhm.
riddada ah waxay heshiis ku yihiin in maarata wixii dalka in la boobo guud ahaan iyo gaar ahaan Mhm.
Ah, waa waa- waa shaqo noocaas oo ay ku Mm.
bahoobeen waxaana markhaati maadoonta ka ah haddii ciidamadii turkigu soo tababaray na ay dhulka ka dagaalamayaan diyaaradihii turkigana ay dadkii kor ka carqaladaynayaan oo cabsi gelinayaan Mhm.
yacni waa arrin muuqata marka in iskaashi labada qole ka dhexeeya inuu jiro Een, sheekh muuse turkidu een, sida hadda muuqata si toos ah ayay ugu lug yeelanayaan een, dulmiga iyo gaboodfalka een, ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed maxay uga dan leeyihiin wuxuushnimadaasi ay samaynayaan Eh, waxay uga dan leeyihiin wax kale maaha turkigu waxaa weeyaan waa daniiste waa dhaqaalo doon wuxuu dantiisa ka arkay inuu dalkan soomaaliyeed in la biliqaysan karo wuxuu maarata yani eh, door biday in eh, dalka soomaaliya khayraadkiisa midka duugan oo Mhm.
maarata yani gunta hoose ku jira iyo midka bannaanka yaallaba inuu isagu qaato wuxuuna arrintaas heshiis kula galay oo si sahlan ugu saxiixay yacni qolada riddadu hadda meesha ka jirta waxaad ogtihiin turkigu khayraadka dalka oo Mhm.
uu boobayey oo badda iyo berrigaba ku jiray eh, qolada xataa riddada oo baarlamaan ku jirta waxay ansixinayeen ayagoon waraaqaha maarata yani eh, arrintaas lagu soo qoray ayadoon la akhrin ayaa la baasgaraynaya waata maxaa yeeley wuxuu isticmaalayaa waxa weye rishwo iyo laaluush iyo lacag ayaa lagu bixinaya dadka meesha isugu yimidna waa dad wuxuush ah oo aan ummadda soomaaliyeed mateli karin oo kulligood danaystayaal ah oo kulligood dawarsi ku yimid oo dibadaha laga soo aruuriyey oo inta badan diaasbara ah marka waa wada maarata ayaguna waa dhaqaalo doon marka waxaa ummaddii soomaaliyeed maarata aan hoggaan u noqday dad ayaguna maarata liita oo dhaqaalo doon ayagu ah oo aan sharaf iyo dadnimo iyo dal iyo maarata yani diin wax ay u aaba yeelaan inay jirin iyo dowladdan turkiga ah oo danteeda maarata yani daba joogta iyo inay dhaqaale meeshaan ay ka samaysato waa tahay Een, sheekh muuse een, ugu dambayntii maxaa la gudboon een, shacabka muqdisho ku dhaqan iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed marka ugu horreysa waxaa weeyaan waa inaan alle ka baqno subxaana wa tacaala waa inaan alle u soo laabanno oon toobad keenno waan ilaahay subxaana wa tacaala inaan xarigiisa wada qabsanno wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu koonkan allah iska leh isagaana maarata yani maamul iyo xukun iyo maarata yani nidaam lagu kala dambeeyo oo ummaddu ay ku noolaadaan u soo dejiyey haddaan nidaamkaasi nidaamaan ahayn haddii la raaco waa lagu waa lagu baaba'aya adduunkana waa lagu baaba'aya aakhirana waa lagu naargelaya ummadda soomaaliyeed waa inay marka ugu horeysa islaamnimadoodii ay usoo laabtaan kitaabkooda qur-aanka ah oo alla usoo dejiyana ay maarata yani ay qabsadaan ay ku dhaqmaan ay isku xukumaan ay isku maamulaan ay u dagaalamaan ay isku maarata yani difaacdaan oo diintoodii muqadaska ahayd ay qabsadaan waa marka koowaad marka labaad ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ummadda muqdisho ummad eh, maarata weligeedba eh, qiiro leh oo dagaalanta oo cadowga iska celisa oo aan yacni eh, ilaa talyaani ilaa ingiriis ilaa boortaqiis afartan sano uu soo geli waaye magaalada muqdisho oo ay maarata dadka muqdisho iska difaaceen maraykana yimid waa ogeedeen sida dhulka loogu jiiday etoobiya waa ogeedeen wixii ku dhacay yacni hogaamiye kooxyada waa tii barqa lala kacay oo yacni ummadda soomaaliyeed gaar ahaan muqdisho waxay ahayd weligeed meel oo dulmi diid ah waxaan la yaabanahay sida dadku hadda ay dulmiga ay u ogolaanayaan oo ay ugu hoganayaan oo ayagana xaafad xaafad loo kala dilaayo waxaynan ogeyn xaafaddan maanta la- maarata la boobaayo dhulkeeda iyo dadkeeda la barakicinaayo waxa ku xigaa waa xaafadda kale marka inay xaafadba xaafadda kale ay ay ugu sinto ay tidhaahdo xaafad heblaaya maanta maarata yani oo ay- xaafadba xaafadda kala sugto ay sugto Mhm.
waa midda dhibaatada taalowa marka anigu waxaan ugu baaqayaa inay kulligood waa isku mid waxaad arki doontaa hadda xaaladdu say kusii socoto qof badbaadaaya xaafadda badbaadaysa midna ma jirto Mhm.
waa la bahaloobay awal waxaa lagu soo galay xaaladda dhul danguuda iyo dhul dowladeed laakiin hadda waxay maraysaa in dadka shacbiga ha la dhacayo marka xaafadna badbaadi doontaa ma jirto waa maarata yani waa xaafad walba waa waa waa waa ku socotaa Mhm.
marka dadku inay baraarugaan ay gacmaha isqabsadaan ay meel ka soo wada jeestaan nimankan horarka oo dhiigooda iyo dheeftooda bale- banaysanaya inay iska dhiciyaan ninka ku shahiida oo ku- inta ku- naf- ku dagaalama man, man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid wey yacni waa shuhado wey dadka maanta ayagoo xoolahoodii iyo naftoodii difaacanaya ku dhintay waa dad shuhado ah marka inay dadku iska dhiciyaan ninaan maarata yani adan iska dhicin ku dhaafi maayo ee, dhagax tuur keligana waxba anfici maayo dadka soomaaliyeed ama muqdisho waa dad oo hub heli kara maanta ay wax isaga celiyaan marka inaysan isgaarsiin meelaysan wax iska celin karin inaysan isgaarsiin intay hadda wax iska celin karaan oo ma- hubka u sahlan yahay inay gacantooda hub soo galo inay waxaan ka hortagaan midda kale haddaad walaalkaaga muslimkaa aad u hiili weydo adigana beri cid ku helinaysa lama arko marka gar- gar- inay garbaha isqabsadaan inay wada istaagaan inay meel uga soo wada jeestaan inay cadowga horarka ah oo wuxuu dhaafaayo aan la arag iyo wuxuu tixgelinayo iyo wuxuu xushmaynayo waayeelada marasta masaakiinta agoomaha masaajidda dugsiyada qur-aanka wax xurmo leh oo maanta la xurmaynaya xamar oo jiraa ma jiraan marka arrintaas waa in laga kaco laga dhiidhiyo dadka muqdisho ay meel uga soo wada jeestaan ay maarata yani arrintaas gaashaanka ay u daruuraan ayagoo wada jira oo midaysan maarata waa inay iska waa inay iska dhiciyaan waxaan doqontaahoo dadka dullaystay oo waxay maarata yani ay tixgelihayaan aysan jirinna inaan meel uga soo wada jeesano oon iska dhicino mabaadiida ilaahay subxaana wa tacaala koonkan in loogu maamulo oo ugu talagalana inaan qabsanno waa midda badbaada adduunyo iyo badbaada aakhiro labadaba lagu gaari karo waa maarata yani anigu dadka marka guud ahaaneed gaar ahaan dadka muqdisho ha iska dhiciyeen nimanka maarata yani eh, dhiiggoodii iyo dheeftoodii bannaystay Mhm.
ha iska dhiciyeen kii dhintaana shahiid waayo kan kalena sharaftiisa uu soo ceshanaya intaasaan dhihi lahaa waa tahay kaasi wuxuu ahaa sheekh muuse cabdi caraale oo ah waaliga wilaayadii islaamiga banaadir oo waraysi gaara siinayey idaacaddii islaamiga ah ee al andalus